barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin soddonka bisha oktoobar sanadkana waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad dhegaystayaal maanta ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa beeralayda deegaanka jiidali iyo wax soo saarka ay ka sameeyaan waxaanu beernaa hanuun waxaanu beernaa sareen waxaanu beernaa arabiri waxaanu beernaa khudrad wixiina ka sarreeyo hadda halka soo jooga khudrad baa ku wada beeran hadday tabaano tahay hadday basal tahay hadday kaabash tahay hadday geedwey tahay xagga sare oo dhan waa beer beedhan muyeera ceel ku soconayo
waxaa kaloo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo ka warramaya caqabado uu kala kulmay kadib markii uu guursaday haweenay ajnabiga
kaalmihii fanka iyo kaalmihii heesaha ayaana dhegaysan iyaguna ka maqlayn oo heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
washington ayaa saaka oo isniina xilliga washington oo hadda ku aadan lixdii iyo barkii subaxnimo ku waabariisanaysa dareen ah in la soo xiri doono shakhsiyaad ugu horreeyey ee loo eedeeyo faragelinta uu ruushku ku sameeyey doorashadii dalka maraykanka ka dhacday sannadkii tegey guurti loo xulay inay arrintaas go'aan ka gaaraan ayaa habeennimadii jimcihii aanu soo dhaafnay isku raacay in dembi lagu soo oogo qaar ka mida dadkii ay baaristu ku socotay waa sidaa ay baahiyeen warbaahinta qaarkeeda hase ahaatee ma cadda dadweynahana ma oga dadka la filaya in maanta ama maalmaha soo socda eedeen lagu soo hortaago maxkamad ku saabsan faragelintii la sheegay inuu ruushku ku sameeyey doorashadii maraykanka ka dhacday sanadkii hore ee donald trump madaxweynenimada loogu doortay
madaxa hay-adda atuumiga ee qaramada midoobe ayaa sheegay in iiraan ay fulinayso ballanqaadkeeda iyo heshiiskii ay la gashay waddamada xoogga waaweyn hadalkan ayaa soo baxaya iyadoo muran uu u dhexeeyo washington iyo iiraan ee la xiriira heshiiska iyadoo madaxweynaha maraykanka trump uu ka biyodiidayo inuu ansixiyo heshiiskaasi koongareska maraykanka ayaa waxa uu haystaa muddo lixdan maalmood ah inuu go-aan ka gaaro in dib cunaqabatayn loogu soo rogo iiraan taasoo hore looga qaaday
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington iyo laanta afka soomaaliga ee v o a deegaanka jiidale oo ka tirsan gobolka sanaag waa goob laga soo saaro dalagyo kala duwan oo lagu cuno deegaanada ku xeeran oo ay ka mid tahay magaalada ceerigaabo beeraha ku yaala deegaankaasi oo wax lagaga soo beero muddo dheer ayaa laga soo saaraa noocyada kala duwan ee qudaarta waxaana howlgal dhallinyaro kala duwan ay ka qabteen halkaasi oo booqday wariyahayaga v o a ee laascanood cabdikariin olol waxaana uu nooga soo diray warbixintan socdaal aan dhowaatina ku tegay gobolka sanaag gaar ahaan deegaanka jiidali ayaa dadka deegaankaasi waxay iga warameen beeraha iyo sida ay uga soo kabanayeen abaartii ka dhacday dalka waxaana kula kulmay beeraha halkaasi dhallinyaro aada u fura badan oo iyagu ka shaqaynaya dadka beeraha leh ayaa sheegay in ay dalaga haatani beerahooda uu kasoo go-ayo aada u wanaagsan yahay xasan maxamed yuusuf waa beeraleyda jiidale ee gobolka sanaag wuxuuna iga waramay tacabka beeraha jiidale iyo waxsoo saarka ay sameeyaan waxaan joogaa jiidali gobolka sanaag way ka tirsan tahay waxaan ahay beerali halkan waa beer waxaa nooga baxa galleyda oo tana sidaa baamiye basbaas barbarooni baradho basal kaabash waxyaabahaasoo dhanba ka baxa hadhuudh wuxuu waa ka baxaan waa ka soo kabanaynaa oo barwaaqa ka dhacda meesha hadeer waa fiican tahay waxa uu noogu cilad weyn waa tamaandhadaas oo cudur naga dhacay unbaan nooga bixin oo aan markii aanu beeraba cudur baa ku dhacay de sida kale waa iska fiican wax daawo kale ma jiraan xilliga abaarta wallahi wayna saamaysay oo dee midhka waxa weye dadkaaba halka isugu yimiba oo halka miceen bideen biyaha xitaa dhiiriga ama ha jiidheen ama ha ruuqsadeen ama haramaha moodeen qudradda oo xoolaa u gurayaan dhibaa waana saamaysay aad bay noo saamaysay laakiinse haddeer waad moodaa haddeer waa dareemayna kasoo kabasho suuqgeynta waa iska fiican tahay dee waxaan u diraa ceergaabo boosaaso jiidariyada kafaaya ka qaadato iyadoo xafisayba waa ka meelo kale looma raadiso etoobiya halka ma soo gaadho ceergaabo inay soo timaado waa laga yaaba laakiin dee halkan uma timaado halkan waa isku filanta halkan waa meel isku filan wey odayaasha deegaanka jiidali ee gobolka sanaag ayaa sidoo kale ii sheegay in boqolaal qarni ay jireen beerahooda oo kuwaasoo baahida deegaankooda daboola caqil axmed khayr xasan axmed ayaa isaguna iga waramay inuu ku garaadsaday beeraha gobolka sanaag iyo waxsoo saarka dadka deegaanka ay sameeyaan waxaanu beernaa hadhuun waxaanu beernaa sareen waxaanu beernaa arabiri waxaanu beernaa khudrad wixiina ka sarreeyo hadda halka soo jooga khudrad baa ku wada beeran hadday tabaandho tahay hadday basal tahay hadday kaabash tahay hadday geedweyn tahay xagga sare oo dhan waa beer beedhan uu yeera ceel ku soconayo marka noocaanaan beerini haddeeru risiqu xoogaa maarta isbedelay maahae waagii hore fuulka iyo haddii allaba kuu roon yahay noocaan ka bixini ma jiro anigu waagaa yaraa baalkaa fuulkaanu ka guran jirna maalinta markaanu ariga raacno anoo yaroo kuraya marka hadda roobku markuu yaraaday baa xoogaa isbedelee noocu waliba waa ka baxaa noocu waliba deegaanka jiidile ee gobolka sanaag waa xoolo dhaqatay beeraley kuwaasoo xoolaha iyo beeraha a si weyn ugu taxalluuqa geesta kalena waxa ay leeyihiin goobo waxbarasho oo caankaa deegaanka gobolka sanaag oo ay ka soo baxeen dad caankaa guud ahaan deegaanada soomaalida waxaana arkaasi v o a uga waramay jaamac cabdilaahi cali shirdoon dadku dadkan halka ku nool inay yihiin xoolo dhaqato beeraley kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo afartankii in laga qaatay halakan waxsoo beeraha ilaa laba boqol oo tallaabana markii hore dadka la siiyey si ay ugala soo baxaan waxbeerasho jiilkii jiilkan ka horreeyey waxay beeran jireen sarreenka iyo hadhuudhka dooxadana inaynu dhex fadhino daadka soo mara sarreenkuna waa ku goy jiray hadhuudhkuna waa ku goy jiray taasi waa dhinaca beerashada haddii aan u gudbo dhinaca waxbarashada dugsiga jiidaliyad waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo lixdankii jiilkii ugu horreeyey ee lagu aasaasay kun iyo sagaal boqol laba iyo lixdankii waxaa ka mid ahaa korneyl cabdicasiis xasan siciid xoghayihan dowladaha hoose ee siciid ninkii la odhan jiray siciid barre waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo baalayax brofeysar baalayax waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray haddii allaba kuu reeyahay maxamed muse siciid socdaalkaan ku tagnay ayaa wuxuu ahaa mid si weyn looga dareemayey oo wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha iyo dooxooyinka kala duwan ee dadku xoolodhaqatadu ay si weyn noloshooda uga duwan tahay deegaanada kale ee la deriska gobolka sanaag waxaana uu ahaa gobolka sanaag meelaha abaartii aadka u dareyda ay ku dhufatay si weyna ay halkaasi u naafaysay xoolaha iyo beeraha kasoo kabashada ay haatan kasoo kabanayaan ayaa waxa ay tahay dadka noloshoodu mid wax ka bedelaysaa inkastoo ay jiraan meelaha abaartu haatan ay kasii jirto cabdikariin olol v o e magaalada laascanood
dhalinyarada waxbarashada u doonata dalalka shisheeyaha ayaa marka laga yimaado cilmiga ay goobahaasi ka soo kororsanayaan ayaa sidoo kaleeto waxaa dhacday in isdhexgal ay la sameeyaan bulshada ku dhaqan meelahaasi waxaana xilliyada qaar dhacday in qaar ka mida dhallinyaradaasi ay halkaasi kusoo guursadaan dumar ajaaniba hase yeeshee waxaa jira caqabado kasoo wajaha qoysaskooda marka ay ogaadaan guurkooda maxamed xasan maxamuud waxa uu ka mid yahay dhallinyarada guursatay haweenka ajaanibta waxaana uu wariyaheenna v o a ee jabuuti sagar siciid faarax uu uga warramay dhibaatooyinka iyo caqabadaha uu la kulmay guurkiisa kadib qarni weliba waxa uu leeyahay waxyaabo u gaara oo dadka jooga sabankaasi ay sameeyaan dhallinyaradii hore waxay ahaayeen kuwo guursada oo keliya dadka ay isku deegaanka yihiin balse dhallinyarada maantu sidaa waa ay ka duwan yihiin oo waxa ay raacaan dookooda qodobka keliya ee ay ku xidhaan guurka waa dhinaca diinta oo keliya waxaana arrintaasi kasoo horjeesta oo caqabad ku noqda qaar ka mida waalidiinta iyo ehelka iyadoo dhinaca kalena ay jiraan waalid fahamsan inuu guurku yahay qadar dhinaca alle ka yimid maxamed xasan maxamuud waxa uu ku jiray dhallinyaro reer jabuutiya oo jaamacad loogu diray dalka senegaal sanadkii labada kun iyo sagaalka waalidkiis iyo ehelkiisu waxay siiyeen dardaarankii waalid walba uu siin lahaa carruurtiisa marka ay waddanka la tegayaan waxaana isaga iyo ardadii kaleba lagu dardaaray inaysan wax cilaaqaada la samayn dadka ku nool waddanka ay waxbarashada u tegayaan walow aan laga fekerin muhiimadda ay leedahay isdhexgalka bulshadu maadiyan iyo diiniyan maxamed waxa uu guursaday gabar reer senegaal ah oo noqotay calafkiisa mana ahayn arrintaasi mid ay ehelkiisu ka sugayeen waxaanuu maxamed iiga sheekeeyey fikirkii uu ka haystay markii hore uu ka tegayay jabuuti dadka reer senegaal iyo sida u arkay iyo arrimaha guurkiisa wallaahi horta senegaal markaan tagay waa laba kun iyo sagaalkii baan tagay tacliim baan u tagay aheyd tacliinta hadde senegaal horta marka u horeyso marka aadaysid reerihii tolkii waalidkii wax walba waaniya dardaaran waa lagu kaararaya kolka wax walbale senegaalidaa iska eg baa lagu oranayaa waa dad dadka baabo wax walba u fiirsa dadkaa la halin duskigaaga tag reerka ku soo noqo waxaayo ku dhan baa lagu oranayaa wallaahi dee fikirkii iyo hadalkii iyo wixii bulshadu ku dhex jirtay fikir ahaantii kolkaan tagay halkaa waan ka waayey waayo dadka horta senegaal gudaheedba waxaa la yidhahdaa beyi de taranga sitaadiir waxay ka dhigan tahay waa wadan iska furan dadka ku dhan soo dhaweyso oo horta baab iyo sheekada iyo waxaa ma jirto waa dad iska fiifiican kolkaa dadkeenu de haddaa jabuuti la fiiriyo misaal ahaan haddaan kusoo qaato jabuuti la fiiriyo dadka horta qof madowba haddaan aragno waxaan orana waa senegaale hadduu beninua noqdo hadduu togole noqdo hadduu meel kas kaga yimaado waxaan u aragnaa waa senegaale ma kala sooci karayno dhibaatadaabaa iska jirta waayo senegaalidu haddii la eega de waa ilaa gobonimadii kahor maa garanaysa ayay joogeen dad la garanaya ahaayeen kolka wixii madoobo oo afrikada westiga ka yimaada waxaan oranaa waa waa senegaale waa wadan nabadeedu aad iyo aad u fiican tahay gabar senegaaliyadaan qabaa ardadan dee hota ardadii dee wixii iga horeeyey allahu aclam laakiin dadkii ani iga horeeyey ilaa labadii kun imaaday laba kun ilaa iminka soo sokeyso xigeereen wax horta arday lee jabuuti oo dhulkaa loo soo diray oo senegaali gursi adaa u horeeya horta dee waa wax iska cusubo mar walba iyaa la bedelo dhaqan ahaan way habboon tahay calafkiina horta meelay ku sugan tahayna ilaahay baa garanaya aniguba dee kuma kama filayn de yaan senegaalida guursanayo wax walba horta qof walba aa tallaabada ilaahay baa haya daata waan sidaan bilowgiiba aan kuu sheego dardaaran mar walba laku siinaya senegaalida iska eeg baa lagu leeyahy markaad dee dhinaca dambena kusoo celisid dee senegaaliyeed baan guursanayaana ninkii may baabatay maa la sixray ninkii waa la garbaduuduubay ninkii maxaa samaynaa tashwiishkaabaa ummadii maa garanaysaa ku wala jiraysa mar walba gabar senegaaliyaad jeclaatay waad guursatay waad isla nooshihiin bal ka waran reerkii maxay ku yidhaahdeen ma may kaa aqbaleen mise maxay ku yidhahdeen adeer mudaa culayska waxa i saameeyey waa markii laigu diiday tallaabadii horeysay waali wadaba hota taa hota intaan ku sheegay jabuuti ahaanba dhexdeeda gabar haddaan bayaantidoo tira waan guursana luukaa diidayaaba ma arkays ka daranba mid ajnabi oo sii dheerba a kolka tallaabadii horeyse hota waa laigu diiday ma arkaysaa kolka laakiin maca wakti hota da waalidka waa ka dhaadhicinaysaa qofka waa baraysaa qofka waa hebel waa sidan waa sidan dadkiina waxay koonanaya ma soomaaliyeed ba dadkii waawanaade haddaan senegaali ka tiraayan senegaali waxa male ma soomaaliyeed ba ada dadka isku dhaqan maayan ya calaa kulli xaal wallaahi wakti bay iga qaadatay sidaan da dadka uga dhaadhiciyo hebel hebel sidan buu yahay aan waalidadii uga dhaadhiciyo macooyaalii hadday noqoto waalidka haddaana ka dhaadhiciyan qofkii dee la garansiiyayo qofkan bini aadan yahay oo la guursan karayo oo maa garanaysa la wala wadaagi karayo kama dhigno maa garanaysa laba dhaqan oo kala duwan baan layahay laakiin ilaahay qof walba sagaal bilood baa caloosha ka soo saaray isku dhiig baan nahay xubno keliyaataan ugu wala jira jirka qofkii waxaan igaga soocan yahay ma jiro waa afkaam iyo dhaqankaam Ah, haddii muslim yahayna meel baa laisku raaci karaa talabaanna ma garanaysa wadanuu farasiis gumaystay annagana farasiis baana gumaystay de afkaa qaalaad maya noo kala dhexeeya afkaa qaalaad maya laisku fahmay diintiina waan ka simannahay waxaan ku kala soconnahay ma jiro marka waa wax de ma garanaysa horta bulshadu iyo eegaan waalidku iyo si fiican u fiiriyaan Marka, wax adag maahin waa wax waa dad isku mid aan nahay isku dhiig nahay isku dhaqan dhaqan ahaan ma nahe laakiin africa haddaan nahay wax kaliya taan wala qaybta Ah, waan isku dhownahay waxaan ku kala soconnahay ma jiro reerka gabadha ayaga xaggooda ka waran bay ku colaadiyeenoo ma yidhaahdeen ninka soomaaliga noo keentay waa maxay mise waa dad wallaahi horta gabadha dadkoogu si fiican baan ii soo dhoweeyeen waayo waa dadaan garan dadkaan bartay de meeshii anigu waan dhex joogaa waan baranaya laakiin gabadhii cagsi ahaan haddii la eego reerkayga ma dhex joogi karayso dadkayga ma baran karayso kolkaas sidaa daraaddeed bay adayg u noqon karaysa laakiin anu dadkii waan dhex joogaa waa i baranayaan waa la joogtaa marmar waa soo ziyaarinaysaa contacti baa la leedahay kolkaa wax dhibaataa ma jirin wallaahi si fiican bay ii soo dhoweeyeen fadhiga iga kaceen wax walba uu uu ii fududaa iyo ardadii la joogtay halka ay garab joogtay iyo dadkii kalete n i garab joogay iga waaweynaayo ku dhanbaa i gelbinayay kaabaan deganahay n sidaan ku shaakaabaan ganacsiga ka wada halkaabaan deganahay insha allah waxaan rajaynayaa dee waddankaygana maaganaysa door weyn inaan ka ciyaaro oon soo galo n doorkii wadannimo inaan ciyaaraan doonayaan soo galo insha allah
taasina waxaa eh, ahayd warbixin ay inoo soo diyaarisay sagal saciid oo ku saabsanayd guurka dhalinyarada ee haweenka jaanibka dhegeystayaal haatan waxaad kusoo dhawaataan hees dabacsan oo inoo qaadayso deeqa axmed geyd
eebada ishqigu miday ooftafidix ka casiibtayo waxaana hayl daran
deeqa axmed geydha ayaa heestaasi ku luqeynaysa halkaad weyn lagala socontaraan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysa washington barnaamijka dhallinyarada haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal xubinta cayaaraha waxaanu ku qaadaadhigaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee kulamadii toddobaadkan la dhiilay haddii dhinacayo dalka ingiriiska aynu ka hormarno kulamo xiise badan ayaa toddobaadkan kooxuhu ay isku arkeen oo ay dhiileen nadiga kubadda cagta manchester united iyo tottenham hasburg kulankii ay dhiileen ayaa ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay waxaana uu ahaa mid indhaha lagu hayey ha yeeshee naadiga united ayaa gooli waxba kaga adkaatee naadiga tottenham hasburg waxay naadiga united goolkaasi ay ku guulaysteen kaga mahadcelinayeen ciyaaryahankooda antony marshall oo daqiiqadii kow siddeetanaad goolka keliga ee laiska dheliyey kulankaasi u dheliyey naadiga united ee gegada old travord ku martgelisay naadiga kubadda cagta ee tottenham hosbor arsenal waxaa laba gooli goolay kaga adkaatee naadiga swanse city halka crystal palace ay laba iyo laba isla dhaaf waayeen naadiga westham united oo ay martgelisay liverpool ayaase guul gaartay oo kaga adkaatay naadiga harrisfield town saddex gooli waxba donald sterridge robert formelino iyo wendlam ayaa saddexda gool u dheliyey iyadoo goolka horena uu ka khasaariyey moxamed saalax warford waxa ay markaasi martigelisay naadiga saksidi waxaana lagu awdronaaday gooli waxba halka naadiga manchester city ay guul durkhiga ka gaartay naadiga west bromwich albion oo ay marti u ahay ciyaartaasi waxay ku dhamaatay saddex gool iyo laba gool leroy saney fernandinho iyo raxim starlin ayaa saddexda gool u dheliyeen naadiga kubadda xagta manchester city halka labada gool west bromwich albion ay u kala dheliyeen jay rodriguez iyo matthew philips naadiga chelsea ayaa waxa u socdaashay naadiga f c barnmouth waxayna uga soo awdronaatay gooli waxba eden hazard iyo daqiiqadii kow iyo kontonaad goolka keliga ee laga dheliyey kulankaasi u dheliyey naadiga kubadda cagta chelsea brighton and hove albion waxa ay gooli gool la gashay naadiga southampton halka leicester city ay laba gooli waxba kaga adkaateen naadiga dhowaantan ay tababarahoodii ceerisay ee everton sidaa daraaddeed manchester city ayaa horyaalka hogaaminaysa siddeed iyo labaatan dhibcood iska leh saddex iyo labaatan waxaa iska leh naadiga manchester united tottenham hosborn labaatan dhibcday iska leedahay halka chelsea ay sagaaltan dhibc iska leedahay dhinacayo dalka spain naadiga real madrid ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga kubadda cagta khirona oo ay u martisay waxaana naadiga kubadda cagta real madrid ay hoos uga sii dhaacaysaa naadiga ay xifaltamaan ee barcelona dhibcaha dhexdooda ah markii naadiga barcelona oo u martisay naadiga atletico bilbao laba gool waxba kaga soo adkaatay ayaa naadiga kubadda cagta real madrid waxa ay laba gooli gool guuldaro kala kulantay naadiga khitaave inkastoo daqiiqadii labaiy tobanaad shuud qurux badan uu ronaldo ku soo laaday goolwadaha naadiga grona uu badbaadiyo goolwadahaasi ayaa waxaa ku celiyey isco hayeeshee laba gool degdega ayaa waxaa dheliyey ciyaaryahanada christian stony iyo christian bortwo naadiga kubadda cagta khirona u dheela daqiiqadii konton iyo afaraad iyo konton iyo sideedaad waxaana ciyaarta ku dhamaatay labadaas gool iyo goolka naadiga barcelona ayaa laba gool waxba kaga adkaatay naadiga atletico bilbao waxaa labada gool u dheliyey ciyaaryahanada leonel messi iyo paulino alaves iyo valencia oo wada dhelena naadiga valencia laba gool iyo gool ku awoodroonatay iyadoo valencia guulaha ay gaarayso ay ka dhigtay in ay hore usoo kacdo sanadkanna ay wacdar ka dhigayso horyaalka laliigaha dalka spain atletico madrid waxay gool gool bareejo la gashay naadiga valreal sevilla laba gool iyo gool waxay kaga adkaatay naadiga leganis halka malaqa laba gool iyo gool ay kaga adkaatay selte vigo eber iyo levente ayaa laba iyo laba ku kala baxay khitafe iyo real sociedadna laba gool iyo gool naadiga khitafe ayaa ku awoodroonatay barcelona ayaa horyaalka toban kulan oo xirta iska leedahay siddeed labaatan dhibcood valencia afar labaatan dhibcood iska leedahay real madrid labaatan dhibcood iska leedahay atletico madrid labaatan dhibcood iska leedahay sevilla sagaal toban dhibcood ayaa iska leedahay dhegeystayaal dhinacaayo dalkaasi talyaaniga ayaa naadiga kubadda cagta yuventus waxay guuldaro xanuun badan duligta naadiga ac milan oo ay marti u ahay ac milan ayaa xaaladda aysan ku wanaagsanayn waxaana labada gool ka dhaliya naadiga kubadda cagta ac milan ciiryahan gonzala iguwayin daqiiqadii saddex labaatanaad iyo daqiiqadii lixdan iyo saddexaad iyadoo milan aanay wax gool ah gegadeeda ka dhalinin taana ka dhigtay in ay naadiga kubadda cagta yuventus ku cidhiidhiso kooxaha inter iyo napoli iyo lazio oo hadda horyaalka kala sarayntiisa ku hardamaya qeybaha ugu sarreeya ee horyaalka roma waxay gool waxba kaga adkaatay naadiga bologna naadiga lazio ayaa shan gool iyo goolkaga adkaatay naadiga bonavento croton iyo liv fiorentino dhelena laba gool gool naadiga fiorentino ee afka ciid loo daray sbal laba kun saddex iyo toban waxa ay gooli waxba kaga adkaatay naadiga genoa ss napoli ayaa saddex gool gool kaga adkaatay naadiga saswala halka zamdoria iyo kivivrona afar gool gool naadiga zamdoria ka wadroonatay udinese waxay laba gool gool kaga adkaatay naadiga atlana torino laba gool gool ayay sidoo kale kaga adkaatay naadiga calyari halas verona ayaa maanta la dhili doonta naadiga inter milan horyaalka ss napoli ee hogaaminaysa waxayna iska leedahay kow iyo soddon dhibcood kow iyo toban kulan oo ciyaartay juventus ayaa siddeed labaatan dhibcood iskale kow toban kulan oo ciyaartay lazio ayaa siddeed iyo labaatan sidoo kale iskale kow iyo toban kulan oo ciyaartay inter toban kulan oo ciyaartay waxay leedahay lix iyo labaatan inter haddii ay badiso waxay noqon doontaa naadiga labaad iyadoo ku xigsan doontaa naadiga ee sinaboli oo horyaalka hogaaminaysa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaasaynu joogto
waa tahay aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatan dhankii fanka aanu jaleecne waa fanaanadii farxiyo fiiska iyo fanaankan ka dhicin cabdi holland ee dhegeysa haboon
abaalgudi heestaasi waxaa wadajir ugu luqaynaya farxiyo fiiska iyo cabdi holland waxaana ugu dambeysay barnaamijkeenii dhallinyarada oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a washington ee duhurnimo waxaa wadajir barnaamijkeedin kugu soo jeedinayay jaamac buulo jaamac iyo anigoo ibraahim xasan daanduri waxaana naga kaabayay barnaamijka xagga farsamada maxamed cabdi sandheere idaacaddeenana waa nagintaa sida ay nabadgelyo